الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال باب الجهاد فرض مكلف فرض مؤكد على كل ذكر مكلف إن أصاب حر ذي بصر وصحة يطيقه وإن أصر فقى النساء وذا الجنون والصغر وعلى شيخ باب الجهاد جهاد waxaa la yidhaha abuu baab yahay kutubta qaarkood waxay ka cabiraan kitaalu lmushrikiin sida tambiih oo kale la dagaalanka mushrikiinta kutubta qaarna jihaad bay ka cabiraan qaarna kitaabu siyar bay yidhaahdaan waxaana looga jeedaa uun dagaalka galada lala gelayo oo waa qitaalu lmushrikiin tafaasiishiisana dee waxaa laga qaadanayaa siiradii nebiga sala allahu calay slam dagaaladiisa saa daraaddeed baa siyarna loogu magacaabay jihaadka aayado badan oo qur'aana ayaa tilmaamaya oo boorinaya saa-idda ilaahay leeya kutiba calaykum alqitaal dagaal ayaa laydinku waajibiyey waqaatilu lmushrikiina kaafa mushrikiinta dhammaan la dirida waqtuluuhum xaysu wajadtumuuhum kullaa iyo meel kastoo aa ka heshaanba ayado fara badan ayaa tilmaamaya oo faraya dadka muslimiinta ah inay jihaadaan oo ay dagaalamaan nabigeenuna sala allahu calayhi wasalam xadiidka bukhaari iyo muslim ay warinayaan umirtu an uqaatila annaasa xataa yaquuluu laa ilaaha ila allah waxaa lay baray dadka inaan la diriray inta ay ka odhanayaan laa ilaaha ila allah xadiid kale ayaa iyaguna dhiiri gelinaysa oo tilmaamaysa qiimaha iyo ajriga uu leeyahay xadiidka muslim ka lahaadama carabay fii sabiili illaahi qofku u caraabuu u dagaalamo waa jihaadke ayaa adduunye iyo waxa ku suganba ka khayr badan dirwatu sanaami lislaam buu ku tilmaamay yacnii kuruska baarkiisa ayuu ku tilmaamay jihaadku inuu yahay waxaa loo jihaadayaana ma aha in dadka lagu qasbo diinta oo iglaag raha fi diini qad tabayana rushdu min alghay qasab islaamnimada yacni ku qaato oo ku ashahata macnaheedu ma aha bal waxa weeye waxaa la doonayaa in siyaadada iyo maamulka iyo talada ay islaamku yeeshaan marka ay siyaadada iyo maamulka iyo talada yeeshaan inuu qofku markaa diintiisa kusii baaqi ahaado yacni loo diidi maayo oo qasab islaamka ku soo galo odhan maayo laakiin waxaa laga saarayaa uun maamulkooda ummadda xanibaya diinta iska hor istaagaya ilaa andimadooda iyo maamulkooda ayaa dadku inay diinta qaataan iska hortaagaya saynu maantaba arkayno taas weeye waxaa la jihaadaya ee meesha laga saaraya jihaadku hijrada intaanu nebigu hijroonin wuxuu ahaa midaan la ogolayn waayo dadka muslimiinta ahi dad kooban bay ahaayeen ayaga ayay ku dhex jireen oo dee baysiya markaa meelu madax bannaan may haysanin mid walba waxaa ku fulinaysayna cayladiisii iyo qoyskiisii ayaa ku fulinayay dhibta kadib ayaa dabeetana nafar hijrada dabadeed inay ciddii la dagaalamaysa ay la dagaalamaan haddana bilaha xurmada wixii aan ahayn inay markaa dagaalkii bilaabaan kadib ayaa mudlaqan markaa dagaalkii la faray waana fardulcayni iyo fardulkifaayaba waa noqonayaa macnihiisa guud ahaanna haddii yacnii si guud ahaan mararkii qaar marna dee dagaalkaasaa looga jeedaa marna dee waxaa looga jeedaa hiilka iyo nusrada diinta islaamka markaa loo hiilinayo nusratu addiin alislaami waxaa la yidhaha wihiilinta loo hiilinayo iyo gargaarka diinta islaamka loo gargaarayo ama carab ha loogu gargaarayo ama gacan iyo awood iyo dagaal ha loogu gargaarayo ama dacwad iyo diin faafin ha loogu gargaarayo marna markaa jihatu macnaha guud ayuu yeeshaa markaa wuxuu yihi sheekhu fardun mu'akadun aljihaadu fardun waa waran mu'akadun oo la adkeeyey calaa kullin dakar mid kasta oo lab ayuu ku yahay fardi mu'akada fardu kifaaye mu'akada mukallafin kaasoo la howlay oo la mashaqeeyey oo baaliq oo aqaangaara aslama kaasoo islaamay xurin kaasoo xura dii basar ara kaasoo u saaxiiba wasixatin wadii sixatin wa caafimaad u saaxiiba yutiiquhu kaas oo karaya waxaa sheekhu uu inoo sheegay halkan jihaadku waa fardul waa faral hortu oo dee nusuusta faraha badan baa tilmaamaysa waa faral mu'akada sanad kasta in markaa la sameeyo oo ruucada islaamka la durkiyo oo yacnii dee dhulka la soo geliyo maamulka iyo gacanta muslimiinta waa mid sunno ah haddii markaa cid ku filani ay samaysay inta kale waa ka dhacayaa dee faralkii waana marka ay gaaladu ay dee dhulkooda ku sugan yihiin mararka qaarkood fardul cayn ayuu noqdaa marka ay dee beled bilaadda muslimiinta ka mida gaaladu ay qabsadaan cidda markaa halkaa u ehelkaa iyo hadday ku filaan waayaan ciddii kale markaa ku soo xigtaba ilaa dee haddii ay markaa lagu filaan waayo dadka u dhoweeya muslimiinta o dhan ay wada gaadhayo fardulcayn buu ku noqonayaa in la difaacaa hadduu qofku dee safgii ka qayb galo oo dagaalkii oo socda uu ka qayb galanayo inuu markaa dee cararo haddii aanay markaa dee intii laga cararayay cararku bannaanaa aanay ahayn ayadana ma bannaana oo waa xaaraan marka waman yuwallihim yowmaydin duburahu yacni waa ka ilaahay uu markaa dee waciidkii daran ku soo arooriyey laguna daray markaa qofka tawalli yowma zaxmi waxyaala muubiqaadka ah ee halaaga qofka ayaa lagu daray haddii markaa dee imaaminka muslimiinta ee sharciga iyo diinta iyo kitaabka ku hogaaminaya markaa uu dagaal markaa iclaamiyana ayadana in la baxaa farducayn baqwada istunfirtum fanfiruu markaa lagaa soo baxa baxa inaha kale markaa iyada wuxuu noqonayaa fardulkifaaya oo waa fardun mu'akadun faral markaa la adkeeyey weeye yuu faral mu'akada ku yahay mid kasta oo laba ayuu ku yahay ruuxii dumar ahaa markaa iyada jihaad waajib kao saarani ma jiro maxay leh awood umale dagaalka markii caayisha ay weydiisay ay ku tiri yaa rasuulallahi jihaadkii dee waa acmaasha kii ugu fadli badnaa miyaanaan jihaadaynin wuxuu yidhi waxaa idinka idiin sugnaaday jihaadun laa qitaala fii alxaj waalcumra xaj iyo cumro ayaa idiin sugnaaday buui wuxuu yidhi mukallafa oo bimacnaa qaangaarahoo caqli leh sabi iyo majnuun ayagana jihaad laguma loo sabigina ma awoodayo dee kii waallaana wuu isagaba geliba ama dadka muslimiinta abuu dee jariba ilan w meeluu jeediye meeluu ka jeedaa toona ma jiray haddaad nin waala qori isugu dhibsoo tira aan dagaal gallo dee adaabuu kaa bilaabiba aslama kaasoo markaa islaamay oo dee muslina gaal isagana dee kii lala dirirayaba weeyaana isaga dee jihaad muslin ma saarna jihaad islaam yacnii dee loo gelayo oo gaalo lala dirirayaa ma saarna haddii aad dee soo kaxaysatana adigu kaashigiisana culimmadu way ka hadlaan de waxaaba dhici karta inuu dhinaca kale kaaga soo jeesto in markaa shuruud bay u dhigaano minhaajka ayabaynu ku maraynay gaal marka la kaashanayo ee dagaal loo kaashanayo kaasoo xor ah kii aan isagu xorta ahayna addoonka ahaana dee khidmadii iyo shaqadii wuxuu ku mashquulsan yahay sayidkiisa dii basarin kaasoo arag u saaxiiba bimacnaa waxa weeye markaa wax arkaya qof aan wax arkayni dee ma dagaalami karo ama kii dee waxyaalaha kale ee la midka ahee dee ama laxaad kale ahoo kale mama isla dagaal laguma leh si laysa cala alacmaa xaraj wa cala alacraji xarajun ilaahay baa u lahaa wasixatin kaasoo caafimaad u saaxiib ahoo kii isagana xanuunsanayey ee dagaal uu ku adkaa ama mashaqayo dhib uu ku keenayey isagana laguma leh yutiiqu markaa kaasoo weliba awoodayaba ne kii aan isaguna awoodda aan u lahayn isaguna jihaad markaa korkiisa mu ahaanin oo falal isaga ku noqon maayo shaqsigii mar haddii istidaaco iyo awood loo shardiyey dee ummadda muslimiin dee markaa jihaadka gelaysana waxay leeyihin culimmadu an yakuuna cinda almuslimiina qudratun wa quwatun waa inay leeyihiin karid iyo quwo ay markaa dee ku dagaalami karaan ay gaalada iskaga dhici karayaan ila islaamku midaamo maaha jihaadkana masaarix ayaa lagu xaqiijinayaa haddii dagaalka ay qaadaan uu mafsado keenayo in ayagiiba la dabargooyo uu keenayo waxaynu qawaacidka alwajiiz fii sharxi alqawaacid alfiqhiya markaynu dhigayna aynu ku marray xataa xaalado ay bannaan tahay muslimiintu inay gaalada iska laalushaan ay wax iska siiyaan yacnii miidaamo maaha inay koox yari markaa intay is urursato ay dabeetana dagaal ay ummadda geliyaan aanay u awood haynin oonay u taaglahay ila waaciddu lama sadea min quwati wa min ribaadi alkhayli ay u diyaarsa baa ilaha yidhi yani wax bannaan ma aha waanaan arkaynaa meelihii markaa dee raayadaha noocaasa ama dadkaasi marka ay wax ka sameeyeen dhibta iyo fasaadka dadkii muslimiintaa soo gaadhiyo sida loo baneeyo loo laayey iyo sida dhulkoodii loo iyo xurumaadkoodii loo xalaashaday waynu arkaynaa islaamku markaa miidaamo iyo mashaqo un maahae jihaadkiisa iyo dagaalkiisu waa mid hadaf le oo masaariix lagu xaqiijinayo wanaagga faridiisa iyo xumaanta diididdeeda ayay shardi waxay u tahay inaanay mafsado iyo xumaan ka weyna aanay ka dhalanaynin jihaadka iyo dagaalkaas oo ilaysana waa inaan dadka muslimiinta aanay dhib ka weyn ay ku jiraan aanay kaga imanaynin laakiin dee dadka hadda wax wadaa dad waxaasiba u bilaabanta ma aha waa dad markaa ayagu mashaqo uun u jeeda amaba yacni aydii kaliya imtixaan kale ay markaa ku dhex jiraan fardun huwa jihaadku fardun waa faral mu'akadun oo la adkeeya calaa kulli dakar mid kasta oo lab ayuu markaa faral ku yahay mu'akada mukallafin oo mukallafa oo qaangaadh oo caqli leh aslama kaasoo islaami xurin oo xoradii basar aragna u saaxiiba wasixatin iyo fayob yudiiqu kaasoo karaya wa in asara haddii uu markaa ciidankii ama imaamkii qafaasho maxaabiistu gacan sogaya raqa nisaa'a iyo wadaljunuuni wuxuu addoomayn ama raqa nisaa'u waduljunuun waxaa markaa addoomoobayaa dumarkii iyo kuwii waalidow saaxiibka wasikar iyo yarida wa kayruhum kayrkoodna ra'a alimaamu imaamku wuxuu ra'yeyn alajwada kan fiicnaanta badan oo min qatlin dila aw riqin aw irqaaqin addoommayna wa manin furash yacni siidayna aw fidaayin ama furasho bimaalin uu ku furto aw asraa ama kuwa la qafaashay oo muslimiinta laga hayso uu ku furto waxaa sheekhu leeyahay haddii dadka muslimiinta ahi axad min ahli lxarb dadkii markaa dagaalamayay ee gaalada aha ayaan iska hor jeednay haddii qof cid laga soo qabto laba qaybood ayaa loo qaybinayaayoo qaybi waxay ku addoommoobaysaa qabashada qaarna imaamka ayaa afar arrimood u door leh dumarka kuwa waalan iyo kuwa yaryar iyo hadday addoommo markaa iyagu ay wateen nafsil arsri qabashada iyo gacan soo gelidda ayay addoomma inoogu noqonayaanoo xoolihii khaniimada ee laga soo qabtay ayuunbay la mid noqonayaan kuwa ayagu aan kayrkooda kuwa aan ahayn macnaha raggii horta ahaayee qaangaadhka ahaa imaamku wuxuu door leeyahay hadba ka wanaagsan arrin afar arrimood muslimiinta ka u wanaagsan ayuu u door leeyahay hadduu arka in la laayo oo ay u fiican tahay mar niman dhib badan ay ahaayeen oo si ay kuwa kale wax uga qaataan in la laayo wuu layn hadduu arka markaa inay u fiican tahay in la addoommeeyo addoommaan ka dhigay buu odhan hadduu arka markaa in gacan loo fidiyo oo nimanka la yskaba sii daayo oo la yska saamaxo wuu iska saamaxiyo wuu sii dayn hadduu arka inuu ku furto xoolo ama dad muslimiinta laga hayso inuu ku furto hadduu arkana wuu samaynayaayo hadba tii muslimiinta markaa u dheefda badan ayuu samaynayaa addoonsiguna wax islaamka ka horreeyey buu ahaayo wax islaamku jideeyey ma ahayn yacni waa waxyaalaha markaas ay gaaladu islaamka ay ku dhaleeceeyaan bal islaamku halkii laga soo gelayay waa cidhiidhiyo meel qura ayuu ka dhigayoo waa halkaa qura jihaadka iyo qafaalashada ayaa gaalada laga soo qafaashay duruqdii iyo waddooyinkii looga baxayeyna aad ayuu u badiyey oo yacnii xoraynta markaa mid sunna ayuu ka dhigay oo aad iyo laxad markaa la isugu dhiiriyey waxa kale oo hadduu qofku wax dilo hadduu markaa xaaskiisa kuu tago haddii uu markaa dihaar sameeyo kafaaratulyamiin hadduu la imanayo intaba yacnii addoon xoraynteed ayaa ku jirta waxa weeye waa ka saarid dadka laga saaraya markaa addoonnimada ah oo xor markaa laga dhigayo marka halkii laga soo gelayena waa cidhiidhiyey halkii laga baxaye laga saarayena aad buu u badiyu waasiciyey wa in asara haddii uu imaamkii ama ciidankii soo qabaasho asraa raqa nisaau waduljunuun ama raqa nisaa raqa wuxuu addoommaynoo addoommo ka dhigayo macnaa addoomoobaya raqa haddii ladalo qabshaalashadaasi annisaa dumarka wadaljunuuni waadidakinu saaxiibka wasikari iyo yerida ama raqa nisaau hamsihii markaa abdulada shicir baa logay raqa nisaau waduljunuun wasikar way addoommoobayaan wa kayruhum kuwa kayrkoodna ra'al imaamu imaamku wuxu arkay alajwada ka wanaagsan ee u wanaagga badan dadka muslimiinta oo min qatlin layna iyo dila awriqin aw irqaaqin addoommayna wa manin iska sii dayn iyo kugalladaysi aw fidaa ama furasha fa imaa manan bacdu wa imaa fidaa siduu ilaahay yidhi bimaalin uu ku furdo aw asraa ama kuwa la qafaashay wamaalu icsimaa icsiman ilaali min qabli khiirati alimaami aslama man aslama ka islaamay min qabli khiirati alimaami imaamka doorashadiisa ka hor kii islaamay xoolihiisa ilaali wa qabla asrin waman aslama ka islaamay qabla asrin casama ayay u socotaa maca damihi tifla wuldi nasabi ilmihii nasabka yaraa wa maalahuna waa ilaaliyey halkan waxau sheekhu inoogu sheegayaa hadduu islaamo inaan la soo qabaalan inaan la soo qabanin ayuu islaamay wuu ashahaatay isagoo ashahaatay oo islaamay oo doonaya inuuba tukado ayaa la soo qabtay islaamnimadaa uu islaamay wuxuu ku ilaaliyey dhiiggiisii iyo maalkiisii iyo ilmihiisii ba waa ku ilaaliyey qabaalashadaas ayuu kaga ilaalinayaa oo bimacnaa dee qofka muslimka ee markaa dee xoolihiisii la siinayo ayuu markaas noqonayaa ee markaa dhiiggiisiina waa la ilaalinayaa oo dee la dili maayo maalkiisiina markaa iyadana laga dhici maayo waa la siin ilmihiisii yaraana iyo kii walaaye markaa iyadana laga addoonsan maayo leannu xadiidkii saxiixa waa kii ahaa markay dee ashahaataan casabo minii waa iga ilaaliyeen markaa dee dhiiggoodii iyo xoolahoodiiba waa iga ilaaliyeen xisaabum cala allah xisaabtooduna ilaahay ayay saarantay ay u taallaa ilaa bixaqi alislaam dee xaqii islaamnimada mooyaane markaa intaas ayuu ilaaliyey haddii uu islaamo intaan markaa lasoo qabaalanin eeg ta hore waxa weeye wamaalahu icsiman min qabli khiirati alimaami aslama qofku intii imaamkii aanu waxba doray intii lasoo qafaashay ee lasoo qabtay ayuu islaamay taa iyada wuxuu markaas ku ilaalinayaa dee maalkiisii ayuu ku ilaalinayaa oo maalkii ayuunbaa markaas u badbaadayaa nafdiisiina markaas iyadana waa ku ilaalinayaayoo la dili maayo intaanse lasoo qafaalanin haddii uu markaa islaamo dee wuxuu ilaalinayaay oo u badbaadayaa dhiiggiisii iyo maalkiisii iyo ilmihiisiba waa u badbaadayaan oo waa laba masalo oo wamaalahu cisima ey icsiman ilaali min qabli khiirati man aslama min iyo man bay labada qaarkood nusuqu odhanayaanoo man aslama qabla khiirati alimaami imaamkii intaanu dooranin markii lasoo qabtay ee qabdada uu ku jiray ee afartii arrimood weli mid aanu dooranin hadduu islaamo dhiiggiisii wuu ilaaliyo la dili maayo qodobkaa koowaadee min qatlina meesha wuu ka baxay xoolihiisiina waa ilaaliyey oo xoolina laga qaadan maayo oo waa dee haddii umirtu an uqaatila xataa yashhadu an laa ilaaha ila allah fa idaa qaaluu casaw minii dimaahum wa amwaaluhum way iga ilaaliyeen dhiiggoodiiyo maalkoodiiba laakiin intii kale ee ama addoomintii ama yacni iska sii dayntii ama furashadii inkastoo furashadaa lafteeda qofkii mar hadduu islaamay markaa gaal in loo dhiibo yacni muslimkana lagu furtaa yacni aanay iyada lafteedu bannaanayn adigu arrimahaasi markaa addoominta iyo maniga iyo waa bannaan taasi waa masalada hore hadduuse islaamay intaan lasoo qafaalanin dhiiggiisii iyo maalkiisii iyo ilmihiisiiba yaraaba waa badbaadinaya markaa wuxu uhi wamaalahu asiirkaa xoolihiisa icsima ay icsiman ilaali aslama ama wamaal min qabli khiirati alimaami man aslama qofkii islaamay min qabli khiirati alimaami imaamku intaanu afartii arrimood wax dooran ka hor qofkii islaamay yacnii maalkiisii iyo dee dhiiggiisiiba waa la ilaalin wa qabla asrin qafaalasho ka hor waman aslama qabla asrin intaan la qafaalanin ka hor kii islaamay isaga casama maca damihi wuxuu ilaaliyey tifla wuldi nasabi nasabka ilmihii yaraa nasabka ilmihiisii nasabkee yaraa macnaha wuldi nasabi waladkii nasabkaa u dhalay tiflina waa yaraa baa looga jeedaa ey yacni sagiira waladihi sagiira yacni waladihi sagiir ilmihiisii yaraa inuu soo sheeganaya iyana wuu ilaaliyey wamaalahu maalkiisiina iyana waa ilaaliyeyoo maalkiisiina laga qaadan maayo waxkum waxaad ku xukuntaa biislaami sabiyin sabi islaamnimadii xukun sabigaasoo aslama min bacdi usuulihi axaduu ka islaamay aw ama in sabaahu muslimun hadduu qafaashay xiinanfarad canhum markuu usuushiisa ka keliyoobay kada laqiidu muslimin weeye bian yuujada in yuujad haddii lagaga helo xaydu meel muslimun bihaa sakan qof muslimi uu degey halkan wuxuu inooga hadlayaa sheekhu sabi lab iyo dhadii midku doonaba adee goormaa islaamnimadiisa la xukmiyaa waa saddex masalo koo waxaa la xukmiyaa marka usuushiisa aabbihii ama hooyadii yacnii xilligaa uu calool galay midkood muslim yahay amaba intii uu sabigaa inu qaangaar inuu islaamo kullu mawluudin yuuladu cala alfitra nebigu sala allahu alay slm wuxu uhi mid kasta oo dhasha xadiidka bukhaariyo muslim ay warinayaan waxaa lagu dhalaa fidrada iyo diinta labadiisa aabba ama yuhuudi ka dhiga ama nasraani ama majuusi ka dhiga markaa gaalnimadiisa waxaa keenaya gaalnimadooda islaamku waa sarreeyaayoo lagama sarreeyo taasi waa qodob qodobka labaad waxay yidhahdeen marka uu soo qafaasho muslim iyadoo axad min usuulihi aabbihii iyo hooyadii awowgeyna aanay la soconin oo aanay markaa ciidankaa iyo markaa qaniimada aanay kula jirin markaana muslim ayuu noqonayaayoo dee kaas ayuunbuu markaa isagana la raacinayo taxta wilaayati buu noqonaya si labada aabbo oo kale haddiise uu la jira dee asalkiisii hadduu la jiro kuwan markaa lama raacinayo dee asalkiisaas unuu gaalnimada ku raacsanaanaya ka saddexaadna waxa weeye ilmo yaroo la tuuray haddii dee daarulislaam laga helo walow gaalaba ha joogto ama daarulkufri baa laga helay laakiin qof muslima baa la degan waxaynu odhanaynaa kaa muslimka unbaa dhalay daarulislaamkaasaynu markaa qallibaynaa ama qofkaa islaamka islaamu yaclu walaa yucla calayh islaamku isagaa sarreeya lagama sarreeyo xaydu muslimun bihaa sakan haddaanse qof islaami la deganayn dee gaal ayuu muqmuqon markaa sabi isagu istiqlaal ahaan islaamnimadiisu ma ansaxdo laakiin waxa la raacayaa intaasumu miduba ku noqdaa muslim waxkum waxaad xukuntaa biislaami sabiyin sabi islaamnimadii xukun sabigaasoo aslama min bacdi usuulihi usuushiisi iyo aabihii iyo hooyadii ayadii awgiio aslama min bacdi usuulihi aslama min bacdi usuulihi usuushi markii axadun uu ka islaamay ow ama in sabaahu muslimun hadduu muslim soo qafaasho xiinanfarada canhum can usuulihi markuu ka keliya oobuu keli yahay kada laqiitu muslimun ilmi yara la turay waa muslim bian yuujada in yuujada haddii laga helo xaydu meel muskinu muslimun muslim sakana biha uu degey meel muslim degan yahay ilmihii lagu tuurayna muslim ayuunbaa markaa la xisaabinayaa baabulhaniimati haniimadii ayuu baabiyey ama qismulfay walkhaniima bay nusa qaarkoodna odhanayaan fayga iyo khaniimada qaybintoodii had yo gooraale haddii ama khaniima layska ama fay layska idhaahdo way isa soo galaan sida miskiin iyo faqiir oo kale maa faa allahu calaa rasuulihi waclam anama qhanimtum min shayin laakiin markaa ay meeshii khaniima iyo fay labadaba ku wada yaallaan sidii loo sheegi doona wixii gaaladaynu dagaalamaynay xoog iyo awood lagaga qaaday qaniimaa la yidhaahdaa wixii markaa dagaal la-aan lagaga helay ama lagaga qaadayna fay baa la yidhaahdaa khaniimadu waxay ka mid tahay waxyaalihii nebi maxamed yacni u khaaska ahaayee yacni nebi maxamed iyo ummaddiisa ayuunbaa loo xalaalayay ummadii hore xalaalumay ahaan jireen ta la ururiyaaunbaa dab ku soo degi jiray oo haddaan la khiyaamaynin sidaas ayay ku ololi jirtay laakiin innaga ayaa laynoo baneeyey waxa yidhi sheekhu markaa yakhtasu minha qaatilun bisalabi wakhumisa albaqi fahumsun linnebi yusrafu fii masaalixin waman nusib lihaashimin waliakhiihi almuطalib wuxu uhi yakhtasu wuxuu la gaar noqon minhaa qhanimada xaggeeda qaatilun kii qaatilka ahaayee dilay bisalabi furkii wakhumisa albaaqii inta soo hadhayna shan qaybood ayaa laga dhigi fa khumusun ama fa khumsun linnebi khumus nebiga ayuu sugnaaday yusrafu fii masaalixin ayaa loo iili waman nusiba khumusuna liman nusiba ayuu sugnaaday lihaashimin haashim iyo waliakhiihi lmuطalib lidakarin kii laba adcif u laban laab wa lilyataamaa wa khumusuna lilyataamaa agoomihii bilaa abin aabba la-aanta ahaa ayuu sugnaaday in lam yarax tilaaman haddii aanu ixtilaam arkin waalfuqaraa walilfuqaraa'i khumuusuna yusrabu lilfuqaraa'i waalmasaakiini fuqaraa yaa loo yimidna masaakiintaa loo yili kamaa liibnu sabiili sidii ibnu sabiilba loogu yilayey fuqara iyo masaakiin iyo ibnu sabiil oo fi zakaati qudima sake laynoogu soo hormariyo oo sake lagaga soo hadlay waxaa sheekhu uu leeyahay marka u horraysa qaniimo marka laga soo helo gaaladii laysu keenay la soo ururiyo waxa furka la yidhaahdo waxa khaas u qaadanaya oo la siinayaa kii qaatilka ahaayee dilay qofka gaalka ah ee furka laga soo furtay kii dilay ayaa markaas la siinayaayoo qaadanaya inta kale ana waa ka qaybgelaya laakiin furkaa waxaa gaar u qaadanaya kii qaatilka ahaayee dilay dariskeenna qaybtiisa hore halka aynugu joogto wallahu aclam alxamdu lilah rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin sayidina mxamedi wacala aalihi wasaxbi wasalam allahuma facna bima callamtana waclimna maa yanfacuna wasidna cilman yanfacuna walxamdu lilah cala kuli xaal waxaynu ku jiray qaniimadii waxaa sheekuu yidhi yakhtasu mina qaatilun bisalab marka qaniimadii laysu keeno qofkii qaatilka ahaa ee qofka gaalkaa dilay waxa uu la khaas noqonayaayoo gaar loo siinayaa isaga wixii salab iyo fur ahaa markaa qaatil waa kaa dee dilay ama gaal markaa sharkiisa ku filaaday ee gacmaha ama lugaha ama lug iyo gacan ama indha tiray ee gaal sharkii naga filaaday ama qudhaba ka jaray ee weliba qarar iyo markaa kada iyo dhibna markaa arrintaa ugu furay ula yimi kaas weeye qaatilku salabna waa maa yasxabuhu alxarbiyu qofkan xarbigaahi wixii uu watay maryihiisii iyo aaladii markaa wuxuu ku dagaalamayey iyo wixii adduunyo markaa uu sitay iyo ayay noqonaysaa qolyahan iminka dee dhabar dukaanaaba la yidhaahdaayoo dee wuxuu xambaarsan yahay kayd dhan dee kaydkiisa dhan iyo waxa uu sito oo dhan ayaa markaa fur noqonaya iyo hubkiisii iyo faraskiisii wax alla wixiisaasoo dhan weeye markaa furkaasi xadiidka bukhaari iyo muslim ay warinayaan baa nebigu man qatala qaatilan falow salabu qofka dila qof dila markaa wuxuu leeyahay furkiisa xadiidka kale isaguna wuxuu ahaa ee abu daawud iyo kayrkii wariya annahu qadaa sala allah alay sl bisalabi lilqaatil waxa uu u xukumay furkii qofkan qaatilka ahee dilay marka furkaa haddaba laga saaray ee qofkii qaatilkaa la siiyo intii soo hadhay shan meelood oo isleeg baa laga dhigayaa didee wixii qarash ahaa yeelayana dhibci shan meelood oo isleeg baa laga dhigayaa afar meelood meel baa la dhigi khumuskii meeshii shanaad ee soo hadhay ayaa ayana shan meelood laga dhigayaa shan meelood oo meel waxaa la siin jiray nebiga sala allahu calayhi wasalam oo nafdiisa iyo eelkiisa ku nafaqayn jiray iyo masaalixdiisa wixii ka soo dheeraadayna markaa hub gelin jiray iyo masaaliixda muslimiintu leeyihin nebiga dabadiina waa masaaliixda muslimiintu ay leeyihiin ayuunbaa markaa lagu bixinayaa fa khumsu khumisa albaaqi salabkaa markii la saaray intuu ale shan meelood baa laga dhigi fa khumuusun linnebi khumusulkhumus yacni shan meelka loo qaybiyo khumuskii nebiga ayaa loo yusrafu fii masaalixin ayaa loo iili oo la siin khumus kalena shantii meelood meesha labaadna waxaa la siinayaa ciddii markaa u niswa nasab sheeganaysa reer bani hashim iyo reer bani mutalib ayaa la siinayaa qolyihii kale ee ilmo cabdimunaafe cabdishamsi iyo nawfal iyo ayaga la siin maayo li'annuu nebigu sala allahu calay wasalam labadaasoo keliya ayuu ku gaabiyey markii ay cuhmaan iyo ay weydiiyeenna inamaa banulmutalib wa banu hashim shay-un waaxid xadiidkii abu daawud iyo nasaa-i iyo ibnu maaja iyo ay warinayaani waa shay keliya buuhi ama lam yufaariquuna fii fii jaahiliyati walaa islaamin nagumay faaruqinoo nagamay tegin islaamnimiyo jaahiliya toona marka waa qolyihii markaas sadaqadu ay ka xaaraan tahay laakiin qoryahan kale iyagu sakadii oo kale ay wax ka qaadanayaanoo iyagu talanay talanay waxba kulahayn humuska ama sharmeebo meesha saddexaadna waxaa la siinayaa agoomihii agoonna waxaa la yidhaahdaa waa kaa yar ee aan aabbaa lahayn waa inuu yar yahay bayna laa yutma bacda alixtilaam nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuuhi xadiidkii abu daawuud iyo ay warinayaan aqoonnima ma jirto qaangaar dabadi dad waaweynoo le waa agoon baad arkaysaa agoon waxa la yahayuun inta aanu qofkaasi qaangaadhin ayuu agoon yahay mar hadduu qaangaadho agoon maaha aan aabbaan ahayna dee waa wadcigii curfiga agoonkaasunbaa xagga dadka marka laga hadlayo agoon waa ka aan aabbaa lahayn muciilkiisi aan haysanin xagga xayawaanaadka kale ka hooyada waayba agoon la yidhaahdaa leanna xayawaanaadka kale aabbo male hooyin bay leeyihin macnaha waxa weeye dee waxa wada uun imika xayawaankaasoo dhan hooyada baan naaska jaqsiinoo la soconno aabbu isagu warba uma hayo marka iyo xayawaanka markaa hooyada waayebaa agoona dad kale markaa ka aabbaha waayebaa agoona ka abraadna waxa weeye waa fuqaradii iyo masaakiintii ka shanaadna waa ibnu sabiilkii iyo kii socotada ahaa ayaa la siinayaa waxaana qismu sadaqaad ama yacni xaggii zakada fii qismu sadaqaad ayay inagu soo hormatay oo halkaasaa waxay yihiin uu inooga soo warramay sheekhu yakhtasu wuxuu la gaadhoogan minhaa min alhaniimati haniimada xaggeeda qaatilun kii dilay bisalabi furkii wa khumisa albaaqi inta soo hadhayna shan meelood ayaa loo qaybinoo fa khumsun linebiy khumus nebiga ayuu sugnaaday yusrafu fii masaalixin ayaa loo ilayay masaalix almuslimiin waman nusiba wa khumusuna yusrafu liman nusiba cidii loo nisbeeyey lihashimin waliakhiihi hashim walaalkii almualib reer bani hashim reer bani mualib baa leh lidakarin adcif macnaha kii labaa ee reer bani hashim iyo reer bani mualib waxaa la siinayaa yacni lidakarin mil xadulmuthayni baa loogu qaybinayaayo inankiina laba qori baa la siinaya inantiina qori ayaa la siinaya waa catiya min allaahi oo qaraabo lagu muntay sida dhaxalka oo kale ayay leeyihiin walilyataamaa wa khumusuna yusrafu lilmayataamaa agoomi baa la siin bilaa abin ahaa in lam yara ixtilaaman haddii aanu ixtilaam iyo qaangaadh yacni aanu biyihii taranka isku arag oonu ixtilaamin oonu qaangaadhin waalfuqaraa walilfuqaraa walmasaakiina ayuu u sugnaaday kamaa libni sabiili siduu ibnu sabiilba ugu sugnaaday oo qudiba fi zakaati zakadii markaa lainoogu soo horumariyey wa arbacuul akhmaasi alakhmaas alarbaca akhmaastii iyo afartii kale qasmu lmaali maal ay qasmu maali maalka qaybintiisu lishaahidi lwaqcati waqcadiiyo dhacdada kii xaadiray filqitaali dagaalkii ayuu u sugnaaday liraajilin kii afantarigaasi amunba u sugnaaday kama halaaatu kamaa yucda halaada lifaarisin sidii loo siinaya fardoolaydii ama tignikooleydii in maata hadduu dhinto lilwiraasati dhaxlid ayuu u sugnaaday waalcabdi walilcabdi iyo walunhaa iyo wa tiflin yugnii wax tari oo dagaalka wax kaga filan wa kaafirin iyo gaal xaadarahaa biidni imaamina ku soo xaadiray sahmun baa u sugnaaday aqalu ka yar maa badaa min aladii badaa sahmigaa muuqday ka yar qadarahu limaamu ayaa qadaray xayisu yacni meeshii ama goortii shahada u markaa ijtihaado waxaa sheekhu uu leeyahay qaniimadii markaynu shan meelood u qaybinnay meel waynaga shan usii kala qaybino iyadaa khumuskaasi wuu inaga baxay وإن تعضوا من المغنم الخمس وكي حديث صحيح أنا حديث وفد بن عبد قيس حديث بغاري وإن غنيمة خمس يقبع سنة كاسوين يقبع أربعة الأخماس تي صهدي أفر تي خمسة صهدي هدي مقورتتها هي هدي مركا وحلا قادي كرية تيبا غانمين تأيالي كوان غنيمة يستيب عليه كوان غنيمة يستيب وعدي وقعدها يدقالك كغيب الشيء ee waqcada u timi liajli qitaal walow yaanu dagaalaminbe kii isagu markaa inuu jihaadka iyo dagaalka ka qayb gala u yimi dee shuruuddiina markaas laga helay ee qaangaarka ee caqliga lahaa ee xorta ahaa ee muslimka ah ee laba ee fayooba ee yacni shuruuddii aynu soo marnay lahaa ayaa yeelanayo qaadanay walow yaanu dagaalaminbe laakiin kii markaa iska shaqaysanaya iyo mid la soo kiraysay iyo waxyaalaha ah ayagu kuwaasi tan waxba kuma leh haddaba iyagana sidii loogu sii qaybinayey ayaa dee qaarna beryaha hore waxaa lagu dagaalami jiray dee qaar lugleyahoo lugta ka dagaalamaya iyo iyo qaar farda ku dagaalamaya iminka efender iyo tignikaa la kala yidhaahdaa qaar dee tignikada iyo gawaadhidii iyo mucadaadkii wada iyo qaar markaa dee ciidan markaas caadiye ah markaa kii isagu lugaynaya lugihiisa ku dagaalamaya hal qori buu yeelanayaa kii faariska ee faraska ku dagaalamayena saddex qori ayuu yeelanayaa oo dee isku waxyeello ma aha isku khatarna ma aha waxaana tusinaya xadiidka bukhaariiyo muslim ay warinayaan qasaba rasuula yowma khaybar lilfarasi sahmayni waliraajili sahm inuu markaa dee faraskii laba qori ku siiyey kii lugeynayana uu ku siiyey sahm naafic baa wuxuu yihi ninku marka uu faras wato saddex sahmi buu leeyahay haddii aanu farasayna sahmi keliya ayuu leeyahy macnaha wuxuu sheegay un labadii sahmi farasiwadiya kiisii dee gaarka ahaa haddii uu qofku dhinto in maata lilwiraasa dhaxlid ayuu u sugnaaday oo wuxuu sahmigiisaasi intii dagaalkii dhammaaday wixina la soo ururiyey hadduu dhinto waxa yeelanayaa waxa uu meesha ka helayay waa lilwiraasa waa dhaxlid oo waariskiisi baa yeelanaya haniimada markaa waxaa lagu mulkinayaa dee gooyidda iyo sawrinda ayaa lagu mulkinayaa waxaa kaloo la yidhi hadduu addoon ka qayb galo midda digi hadday ka qayb gasho tifli iyo inan yaroo wax tarayo dagaalka wax ka tarayo beriya hadduu ka qayb galo kaafir markaa hadduu ku soo xadiru dagaalka inaga qayb galaa biidni limaan iyadoon mushqaayadna loo qorin wuxuu leeyahay sahmi aqalu maa badaa min aladii badaa yacnii ka yar kaa muuqday sahmigaa muuqday ee dadka kaamiliinta loo qorsheeyey wax ka yar buu leeyahay waxaanay ku magacaabeen culamada radki bay yidhahdaan radkhina waxaanay alcataa'u alkhaliil waxooga yar gunno ah ayaa la siin qadarahu limaamu ijtihaad imaamka ayaana ku ijtihaadayooo qadarayo wuxu qoondaynayo iyaga lafdooda dee simi maayo waana halkii masaa'ilkeenu shashan lama gaarsiiye waa alradku laa yublaqu bisahmin muqadar xoogaga gunadaa yaree la siinayo dadka aan kaamiliinta ahayn sahmigii muqadarkaha lama gaadhsiinayo mid unbaa inoo hadhay markaa shantii waxaana markaa dee sida imaamulbayhaqi uu warinayo dumarku waa ka qayb geli jireen oo kaalam yaqsuu bi umu sulaym waniswa macaha min alansaar waxay waraabin jireen markaa biyaha oo kuwa dhaawacmay bay daweyn jireen markaa saasaa markaa wax lagu siinayaa sawiga iyo markaa adoonka yara asaro kale ayaa markaa ku soo arooray wuxu uhi waa arbacu lakhmaasi walakhmaasu larbaca baa laga wadaa akhmaastii afarta ahayd qasmu lmaali waa yacni mubtada labaade maalka qaybintiisa macnaa maal asha ku jirtaana waa maalka dee arbacatu akhmaasi u qaybintiisa ama qismulmaali maalkii qaybtiisan qisma qaybtan dee marka khumuskii laga saaro qaybtiisan lishaahidi alwaqcati dhacdada kii xaadiray musale fi lqitaali dagaalka dhexdiisa liraajilin kii raajilka ee lugeynaya saamunba u sugnaaday kama halaathatu saddexduba saddex sama lifarisi kusa ama yucdaa kamaa yucda halaathatu lifarisi loo siinayay in maata hadduu dhintana lilwiraahati dhaxlid ayuu u sugnaaday lilwarahatina lilwiraahati waa masder wuxuu u sugnaaday dhaxal in la qaybsado waalcabdi walilcabdi addoonkii waxa u sugnaaday walunhaa tidadigeyd ee daa laga qaybashay wa tiflun iyo in ma yaroo isaguna ina yaroo ka qayb galo yuqnihi wax ku filan maaha mid yaroo iska ciyaarayey oo markaa meelihiisaa iska bidhbidh lahaa maaha mid wax ku filan weeyo gaalada markaa isna wax ka dhicinayey wa kaafirin walikaafirin iyo gaal xaadarahaa dagaalkii biidni imaamilaa ku soo xadiray sahmun ayaa u sugnaaday aqalu ka yar maa badaa kii muuqday sahmigii muuqday ee dadka kaamiliintaa la siiyey mid ka yar buu leeyahy oo raddi khaynu ku manay qadarahu limaamu baana qadari xayisu ijtahada goorda ama meeshu markaa ijtihaadu ijtihaad la yimaado waxaynu nidhi xadara haddii aanu markaa soo xadirin wax sahmiyuu leeyahay ma jirto haddii dee mushkaayad marka horeba loo soo qoray dee mushkaayaddiisunbuu leeyahy waalfayu maa yuukhad min kufaarin fii amnihim kaalcushri min fii tujaarin fakhumsuhu kaalkhumsi min haniima waalbaaqi liljundi xawow taqsiima waalfayu fayna waxaa layaha maa yuukhad min kufaarin gaalo waxa laga qaada layaha fii amnihim fii xaali amnihim xilligay markaa biamni ay ku sugan yihiin dagaal ina dhex maraynin kalcushri sida markaa toban meelood ama tan beersandigii fii tijaarin yacni tijaarada markaa fii tija fii tuja ama fii tijaari fii tijaaratin laga qaadayay tijaaradii fii tijaarin fa khumusuhu kalkhumusi min haniima buu ahaaday waalbaaqi waalbaaqiina liljundi ciidanka ayuu sugnaaday xawow ay xaasuu ayaga ayaa koobay taqsiimo ay aqsaamahu qaybihi qaybihiisana ayaga ayaa koobay oo ayaga ayaa iska leh waxa uu leeyahay fay waxaa la dhaha wixii gaalo laga qaado iyagoo aamina amni iyo nabadgelya laga qaado een dagaal iyo markaa wax lagu kiciyey toon aan lagaa qaadin ama shay yacni manquul ahaada ama shacqari mugurto ahaado sida cushurka tijaaradooda laga qaado oo kale oo macna marka ay soo geliyaan xoolaha bini-aadda muslimiinta imaamka muslimiinta waxa u sugnaaday inuu cushur ka qaado ciddii u horeysay ee ka qaadayna cumar bin khadaab ayuu ahaa laysa cala almuslimiina cashuurun wainama alcashuuru cala alyahuudi waannasaaraa muslimiinta korkooda cashuuri may ahaanin cashuur waxaa lagu leeyay yahuud iyo nasaara ayuu dha kuwaasaa laga qaadi jiray basruddiin ibnuljamaaca kitaabkiisa tadbiiru axkaami ahlilislaam yacnii waxa uu tilmaamayey inaanay diin ay ku bannaanaatay aanay jirin dadka muslimiinta ee badeecada ay dhulkooda keenaan in cashuur laga qaado oo la saara inaanay diinay ku bannaanaatay jirin buu soo naqlinaya xadiid badan oo uu ku diidaya nabigana sala allahu calayhi wasalam arrintaasi way tilmaamaysaa laa yadkhulu ljannata saaxibu maksid cashuur le inaanu janno gelaynin waxay fuqadu tilmaamen meesha lagu qaado xataa salaadda inaan lagu tukanin masaadirta ay dowladda islaamkii leedahayna cashuuri kama mid ahaa yacnii qaniimadaasaa ka mida qufeygaasaa ka mida oo sakada ayaa ka mida maanta culimada muslimiintu waxay isweydiiyaan bal haddii sakadii ay kafayn weydo wax dadka ma laga qaadi karaa badeedu haabayuu badan yihiin shuruudna markaa way u xidhaan oo wax dee baahi ay keentay oo cadaalad markaa lagu saleeyey oo ahlulxalli waalcaqdi marka meelu shuuri ay ka teliyeen oo halkay ahayd la gelinayo dee sidii la doono aan la yeelayn shuruud badan ayay u tacan markaa kutubta markaa dee qismiga maaligaa ka hadasha ayaa ka hadasha iyo jizyadii iyo wixii markaa kii dhintay ee markaa aan waaris lahayn iyo murtadka markaa hadduu dhinto oo markaa dee xoolihiisii markaa cidiinleen dhexli maysee faygaasu muu noqonaya haddaba waxaa loo qaybinayaa faygiina shan meelood khumuskii isagana khumusulqaniima halkii la marinayey ayaa markaa saami masaalixda reer banu haashimi iyo reer banu mutalib agoomihii masaakiintii foqorradii iyo socotadii ayaa khumus la siinaya ida shan meelood laga sii dhigo afartii soo hadhayna walbaaqi walbaaqi ayay ahayde markaa iyadii waxaa loo jeeday daruurata shicri ciidanka ayaa leh xawow taqsiima ayagaana markaa qaybihiisa koobay oo mudanaya oo leh walfayu maa yuukhadu min kufaarin gaalo wixii laga qaadanaya fi amni fi xaali amnihim kaalcushri fii tujaarin min tujaarin laga qaadaya markaa min tijaaratin ama min tujaarin tijaarata ama tijaarada laga qaadaya fa khumusuhu khumuskii shan meeloodoo meeshii kalkhumusi min haniima ayay la mid noqon walbaaqi walbaaqiinta soo hadhayna liljundi ciidankaybay u sugnaatayoo hawow ay xaazo iyaga ayaa koobay oo yeeshay taqsiim ee iqsaamow qaybihiisa ayaga ayaa yeeshay baabljizyati jisyadii ayuu baab yahay jisyada waxaa la yidhaahdaa caqdigaa iyo heshiiskaa lala gelayo yacni gaalada ee dhulkeenna lagu dejinayo maalka iyo xoolaha laga qaadaya isarn jisya waa la yidhahda min almujaazaati ayay ka timi waxaana la yidhaahdaa cuquudda iyo heshiisyada gaalka ammaan iyo nabadgelya u keenaa waa saddex qeybood ammaan iyo hudna iyo yacni jizya waxaana yidhaahdeen haddii amnigaasi iyo magangelintaasi cid kooban mid iyo laba iyo saddex iyo ay la xidhiidho waa ammaan haddii aanay cid kooban la xidhiidhina dee qolo magaalo degan ama iqliim iyo gobol degan ay la xidhiidhana hadday muddo leedahay waxaa la yidhaha hudna haddii aanay muddo lahaynna jizye ayaa la yidhaahdaa ta markaa cid maxsuur ahee qof iyo laba la xidhiidha aaxaadu lmuslimiin muslimiin oo dhan ayaa ayaa geli kartaa oo wayasca bidimmatihim adnaahum dadka muslimiinta adimadooda iyo magantooda ka ugu hooseeya ayaa qaadaya umuhaani ajarnaa man ajarti umuhaani waa kii lahaa waan magangelina cidaad magangelisay amaa gobol iyo beled ama haaya ama ilagaaya biduuni haaya ha ahaatee taasi imaamka muslimiinta iyo madaxa muslimiinta ayay markaa gaar u tahay jizya waxa u asal aayadda qur-aanka qaatilu aladiina laa yuminuuna biاllahi walaa bilyawmi اlaakhiri walaa yuxarimuuna maa xarama lahu min aladiina uutuu lkitaaba xataa yucdu ljizyata can yadin wahum saaqiruun ilaahay leeyahy la dagaalama kuwaana liya iyo malaakhirka rumaynaya diinta xaqaana diinta ka dhiganayne ehlu kitaabka xataa yucdu ljizyata can yadin wahum saaqiruun inta ay jizyada ka dhiibayaan ay ka bixinayaan gacan iyagoo dulaysan nebiguna majuus hajar iminka mandaqada axsaa la yidhaha sacuudiga halkaa qole majuus soo deganayd waa ka qaaday sida markaa imaamu albukhaari uu warinayo qolo kaloo najraan meesha laga deganaana waa ka qaaday sida abu daawuud warinayo markaa wuxuu yidhi sheekhu wa innamaa tuukhadu min xurin dakar mukallafin lahu kitaabun ishtahar aw ilmajuusi duuna man tahawada abaa'uhu min bacdi bicati اlhudaa jisyadu waxay leedahay arkaanoo midi waa caaqid waa imaamka iyo madaxa muslimiinta u sarreeya macquudu lahu ka loo xidhayo ee loo guntayana waynu arki doonnaa oo gaal oo dhan maahee waa gaalada qayb ka mida macquudu calayhi oo waxaan lagu heshiinayo xoolahan lagu heshiinaye yani laga qaadaya ah iyo makaan iyo meel oo laga maarmaana ayana inay tahay meel aqbalaysa in la dejiyo xijaas oo kale mandiqatulxijaas oo kale lama ogola wuxu uhi markaa wa inamaa tuukhadu waxaa laga qaadaa jizyadii min xurin mid xora dakarin oo lab mukallafin oo qaangaar oo caqli leh lahu kitaabun ishtahar oo kitaab caanana leh aw ilmajuus wa min almajuusi ayaa laga qaadi duuna man tahawada kii ay hudoobeen aabaawa aabbayaashii min bacdi bicati alhudaa min bacdi bicati alhaadi ama min bacdi bicati dilhudaa hanuunkii u saaxiibkaa intii la soo saaray dabadii kay aabihii yuhuudiyoobeen maya waxaa sheekhu halkan uu inooga galay macquudu low kii loo xidhayey ee jizyada iyo heshiiskaa lala gelayey wuxuu leeyahay waxaa heshiiskaa jizyada lala galaa qofka xorta ah addoonna lama galo dakarka ah ee laba ruux dumara lalama galo mukallafin qaangaadhoo caqli leh markaa addoon iyo haweene iyo semi iyo majnuun midna lala geli mayo le'annahu waxaa dee loo gelayaa ee xoolahan looga qaadayaa in dhiiggooda lagu ilaaliyo dee iyagana marka horeba dhiiggooda waa ilaashanaayo xataa dagaalka marka lagu jiro dee lama laynaynin oo inaan carruurta la laynin oon dumarka la laynin oo kuwa iska cibaadaysanaya aan la laynin oo dadka gaboobay aan la laynin ee gaalada ah ayaa islaamkuina farayaa gaaladii la dagaalamayey ee la islaynayey ayaa la yidhi ubadki kii kula dagaalay ubadkiisa ha dilin gabadhii iyo dumarkoodii ha dilin odayadoodii ha dilin kuwooda markaa iska cibaadaysay ee asxaabu sawmicadaha ha dilin maanta dad kale waanu jihaadaynaa oo jihaad iyo dagaal baanu wadnaana waxay laynayaan dumarkii iyo carruurtii cid alle ciday reebayaan ma jirto marka ayuu jihaadin ay ku jiraan muxuu yahay islaamkii gaaladii buu saa u kala saarayaa iyaguna dadkii muslimiinta ahay bay isku qarxinayaan kii masaajidka ka soo baxay bay dilayaan kii shahaadanayey ee nebigu sala allahu calayhi wasalam ninkaa markuu usaama dilay ninkii ashahaatay ee ay dagaalamayeen baa markuu seeftii dul qabtay buu ashahaatay markaasuu dilay markii nebiga sala alla alay slam loo sheegay waa kii maxaad ku sabayn laa ilaaha illa allah maalinta qiyaamaha lahaa warmayntu laa ilaha illa ninka dabadii baa dishay iminkana kadinka masaajidkaa lagu sugayaa qaar la dilayo ashahaadanayo waxaa kuu tartay ashahaadadu la leeyahay dee maxay uga tari waxa laga inaanu shahaadama rumaysnayn ee loo soo geliyo garun loo yeelay baa dhici karta waayo dhowaan waxaa lagu qabtay libiya mid sirdoonka yuhuudda ah oo ka tirsan oo intuu gadh la baxay dabeetana dhex qaaday oo koox dhan yeeshay oo liibiyiinta dadkaa reer liibiya gumaadayey oo imaam ka noqday dee halkanu intuu gaal garhkula soo baxu marada ku gaabsado ayuu mujaahidsa ka dhigay deetana dadkii gemta u joogsanayaa waxaasoo midan ba iswada dhex qaadaya waxaa diintu ku qalocatay markaa nebigu sala allahu alay wa cumar bin khadaab baa ciidamada wuxuu farayay an laa ya'khuduu aljizyata min annisaa'i waasibyaan inaanay ka qaadin dumarka iyo carruurta walaa jizyata cala alcabdi addoonkii jizye markaa laguma leh ayuu lahaa markaa waxaa laga qaadaya waxa weeye waxa kaloo laga maarmaana inuu kitaab leeyahay oo kitaabi yahay kutubtiilase towraad iyo injiil iyo waa inuu leeyahay ama uu majuus yahay majuustana siaan sheegnay dee majuusa hajar nebigu sal l sl kuwa daba caabudkaa wuu ka qaaday laakiin kuwa sanamyada iyo wacyalaha caabuda kuwa iyaga laga yeeli maayo ciddii yuhuudiyowday ama nasraani noqotay intii nebi maxamed la soo saaree diimaha la nasakhayna iyagana jizye markaa iyagana loo sugayaa ma jirto wa inamaa tuukhadu waxaa laga qaadi min xurin mid xora baa laga qaadi dakarin moola mukallafin oo mukallaf ah qagaalu caqli lahu kitaabun ishtahar kitaaba caanoobayna leh aw ilmajuusi wa min almajuusi baa laga qaadi duuna man mid laga qaadi maya taawada aabaa'uhu aabayaashii ay yuhuudiyoobeen من بعد بعثة الهدى من بعد بعثة الهادية أما من بعد من بعد بعثة ذي الهدى كانوا قو صاحب كان دي لصوص هاري دبدي كما كان بيشاء يهودي ومن انت دماغ نسخي استغل لقى قادم مايو والله أعلم كاين لو تشوف